إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa ka sii daraysa xaaladda magaalada ceergaabo ee ku arrimiyo maamulka somalilan iyadoo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka jira magaaladaas dowladda ethoobiya oo u muuqata inay ka carootay masaarida la sheegay in la keenayo soomaaliya ayaa isku tirisay milkiilayaasha dowladda federaalka ee mudan in lagala tashado ciidanka la keenayo soomaaliya dabgeysta khasaare dhimasho ayaa ka dhacay dhismo ku yaalla magaalada nairobi ee waddanka kenya dowladda ruushka ayaa qorsheynaysaa inay boqol askari oo ka tirsan ciidankeeda jooga burkina faso dib ugu celiso waddankeeda warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalem marka la joogo dhollocaddaynta دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka gaarisa ka fuliyey howlgalla lala beegsaday ciidamada kenya ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo ku sugnaa tuulada loo yaqaano madax muruub ee hoos tagta degmada faafi ee gobolka madheera ayaa waxa ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa waxa ay waardiye ka hayeen ceelbiyood ay halkaa ka qodaysay dowladda kenya dagaal muddo kooban socday kadib ciidamadii kenya ayaa waxa ay isaga carareen deegaanka waxaa ka sii daraysa xaaladda magaalada ceergaabo ee uu ka arrimayo maamulka somalilan iyadoo uusan wax dhaqdhaqaaqa ka jirin magaalada faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya magaalada ciiragaabo ayaa sheegaya in magaalada uu ka socdo qax ay samaynayaan dadka kuwaasoo aadaya deegaanada iyo tuulooyinka ku hareeraysan magaalada barakacan ayaa salka ku haya ama kasoo bilowday kadib markii magaalada ciiragaabo ay ka dhaceen diraal isdabajoog ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah dilalka ayaa loo geystay laba qof oo kala ah haweeney iyo wiil dhalinyaro ah oo ka mid a dadka ku nool magaalada ciiragaabo ee gobolka sanaag ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin cidda ka dambeysa dilalka dadka rayidka ah loo geystay gudoomiyaha magaalada ciiragaabo oo lagu magacaabo ismaaciil xaaji nuur oo la hadlay warfideenka ayaa sheegay in xaaladda magaalada haddii ay sidan ku socoto ay dhibaatooyin badan soo furmi doonaan sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha waa la qaxaya dhibaato badan baa furantay qaxaas haddii uu ka dhammaado dadku magaalada oo laga tago waa garanaysaan si ay ku dambaynayso waynu soo marray qax dil waa soo marray dagaal waa soo marray khayr kamaynu helin maantana haddaynu qaxno oo saa loo socdo aynaan waxba ka bedelin oo waxba ka qaban halkii unbay ku noqona
magaalada ciiragaabo ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay dhibaatooyin kala duwan oo sidii mowjadaha hiraerka badda ay isku bedbedelaya dhowaan magaalada ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac halkaasoo ay ku burbureen hanti badan oo ay lahaayeen dadka shacabka ah ee dushooda lagu dul dagaalamay dowladda ethoobiya oo u muuqata inay ka carootay masaarida la sheegay in la keenayo waddanka soomaaliya ayaa isku tirisay inay tahay milkiilayaasha dowladda federaalka eena mudan tahay in lagala tashado haddii ciidan la keenayo waddanka soomaaliya faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar iyadoo marba marka u dambaysa ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha ka dhashay ciidamo masaari ah oo la sheegay inay imaanayaan soomaaliya kadib qayladhaan ay gudbisatay dowladda federaalka ayaa waxaa arrintaasi ay si weyn uga caraysiisay dowladda xabashida etoobiya oo isku arkaysay milkiilaha gaarka ah ee dowladda federaalka warbixin ay daabaceen warbaahinta gudaha etoobiya ayaa waxaa lagu tilmaamay in dowladda federaalka aysan wax awood ah u lahayn islamarkaana uu maamulkeedu kala gaarin bulshada soomaaliyeed taas beddelkeedana ay ku kooban tahay oo keliya qaybo yar oo ka mid ah caasimadda islamarkaana aysan marnaba wax ka beddeli karin howlgalka midooda afrika ee atmis warbixintan ay daabaceen warbaahinta gudaha etoobiya oo sii socotay ayaa waxa ay dowladda itoobiya kuu sheegtay inaysan marnaba masar u ogolaan doonin inay ka soo agdhowaato deegaanada sohdinbeenaadka ee u dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaana waxay ugu gallad sheegatay maamulka villa soomaaliya inay jiritaankeeda u horeyn dhiig badan islamarkaana ay wakhtiyo xasaasi ah ka samata bixiyeen dalka inay gacanta ku dhigaan kooxa islaamiyiin ah ay ula jeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halganka kula jirta shishayaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dadka iyo dalka soomaaliyeed xiisadahaani ka soo cusboonaaday gobolka ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo dowladda federaalka ay qayladhaan u dirsatay masar inay ka gacan siiso cadaadisyada uga imaanaya dowladda xabashida etoobiya iyadoona dowladda xabashida ay ka soo jawaabtay warka ka soo yeeray dowladda islamarkaana ay tilmaantay inay qasab tahay in lagala tashto ciidamada la geynayo soomaaliya maadaama ay dowladda xabashida isku aragto barbaariyaha gaarka ah ee dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka soomaaliya dab geysta khasaare dhimasho ayaa ka kacay dhismo ku yaalla magaalada nairobi ee waddanka kenya mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ka kacay dhismo ku yaala xaafadda umoja state ee magaalada nairobi ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan kaas oo galaaftay nolosha laba carruur ah ku sugnaa guriga xilliga uu dabka kacayey goobjoogyaal ayaa sheegay in dabka uu bilowday abbaaro saddex sac habeennimo xalay kadib markii mid ka mid ah guryaha uu dabka qabsaday kaas oo si deg deg ah ugu fiday guryo kale iyo goobo ganacsi waxayna intaasi ku dareen in guriga uu dabka kacay uu gebi ahaanba basbeelay si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya ku soo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ay ahayd markii uu dab xoogan uu ka kacay dhismo ku yaala ismaamulka nadeeru ee dalka kenya kaas oo galaaftay nolosha laba carruur ah halka uu gebi ahaan basbeelay guriga markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalem marka la joogo dhoolcaddaynta si aanu dhaqankiisii iyo hadigiisii ugu dayanno waxaana soo jeedinaya warbixinta yaasir cabdullah شمائل الرسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود qosolku waa dabci ka mid ah dhaqanka aadanaha mana ka hor imaanayo alla kacabsiga qofka allahna wuxuu aadanaha ku abuuray inay marno qoslaan marna ooyaan waa sidaas xaalka adduunyada oo dhammi qosolku waa wejiga qofka oo furfurma heer farxad awgeed ay soo muuqanayaan ilkaha qofka warbixintan koowan waxaa allah idinkii ku soo gudbin doonaa habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka la joogo dhoolcadaynta iyo qosolka si aan dhaqankiisa iyo hadyigiisa uga dayano خلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب في مشيه تقلع بهمة وأسرع وضحت rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn qof ir xiran oo wejigiisa laga dido balse wuxuu ahaa qof ay ka qosolsiiso waxay dadku ku qoslaan sidaasi darteed way farxad gelin jirtay suubanaha kaftankaan dembiga xambaarsanayn ma dhacdo sida riwaayaadku werinayaan sheeko iyo waruu rasuulka sala allahu calayhi wasalam sheegay ilaa wuxuu raacin jiray dhoolcadeen aan iska doondoon ahayn badi qosolka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dhoolcadayn wayse dhici jirtay in mararka qaar uu qoslo ilaa dadka la jooga ay arkaan goosdambeedkiisa sala allahu calayhi wasalam لسان الحب لنفسه لا يغضب فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق saxaabiga cabdullaahi ibnulxaarid radiallaahu canhu wuxuu leeyahay ma arkin qof ka dhoolcadayn badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam jaabir binu samro radiallaahu canhu waxaa la weydiiyey mala fadhiisan jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa wuxuu ahaa rasuulka qof aamus badan qosolkiisu yaryahay متيما وهائما شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب dhaqanka dhoolcadaynta ayaa ah sifo laasimta suubanaha sala allahu calayhi wasalam jariir bin cabdilaahi albajali radiallaahu canhu wuxuu leeyahay ima uusan arkin rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo markii aan islaamay ilaa uu i dhoolcadayn jiray
جرير بن عبد الله رضي الله عنه ركزوا على المسألة هذه البجلي من قبيلة بجيلة كان رجلا وسيما يقول وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو بأربعين يوما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم عليه الصلاة والسلام إلا تبسم لأنه كان شديد التبسم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم نظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع وقوله مسموع ووجهه مليح كلامه فصيح dareenka farxadeed ee suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayaa ahaa mid laga garto wejiga rasuulka hooyadeena ciisha radiallahu canha ayaa tilmaamaysa inay wejiga rasuulka ka gelin jirtay farxadda kacab ibnu maalik radiallahu canhu wuxuu leeyahay wuxuu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii la farxadgeliyo mid wejigiisa dhalaala في صوته وقدوة في سمته البشر طبع فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية
haddii aanu ka hadalno ooyinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid la maqlo inta badan waxay ahaan jirtay ooyintiisa ilanta oo ka qabata labadiisa indhood ee sharafta badan cabdullaahi bin mascuud radiallahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid a rasuulku ku dul akhriyay aayado ka mid a qur-aanka kariimka markii uu soo gaaray aayadda ah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama yidhi halkan ku jooji cabdullaahi bin mascuud radiallahu canhu wuxuu yidhi waxaan eegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana arkay isagoo ilmaynaya أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا النبي الهاشمي محمد هذا لكل العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثواب وللمديح جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار جميل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول الخطاب فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره في الشرح زك ذكره تأسيا وطاعة يا راجي الشفاعة مر مورد الكوثر من مدحه فليكثر صل عليه دائما warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa qorsheynaysa inay boqol askari oo ka tirsan ciidamadeeda ku sugan burkina faso dib ugu celiso waddankeeda xukuumadda moscow ayaa boqol ka mid a maleeshiyaadka fangar ee calooshad ushaqaystayaasha ah ee ku sugan dalka burkina faso waxa ay sheegaysaa inay dib ugu celinayso dalkeeda si baa la yidhi ay uga qayb qaataan dagaalka oo ruushku ka wado waddanka ukrain taliyaha kooxdan oo sharaxaya ujeedka boqolka askari dib loogu celinayo ruushka ayaa waxa uu sheegay inay ka jawaabayaan duulaanka ukrain ee ciidankeeda gudaha ugu soo galay gobolka koriski isagoo intaa ku daray markii ay gobolka ka saaraan ciidanka ukrain ay dib ugu soo laaban doonaan afrika warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa